subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo eer haddii haysanaay qodobada aad ku maqli doontaan saaka wararkan waxaa ka mid ah wasaaradda dhallinyarada hirshabeelle oo abaalmarino guddoonsiisay dadkii ka qayb qaatay xuska toddobaadka dhallinyarada bulshada gobolka shabeellada dhexe oo lagu baaqay ka hortaga fatahaadaha webiga shabeelle wasaaradda waxbarashada jubbaland oo dhagax dhigtay dib udaactir lagu sameynayo lix iskuul tababar ku saabsan hogaaminta sare iyo maamulka xarumaha warbaahinta ee gabdhaha oo lagu soo gebagabeeyey beledweyne wararka dibadda saaka waxaa ka mid ah tirada addoomaha ee gasha u k oo gaartay in ka badan afartan kun
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa saddex iyo tobanka bisha sideedaad sanadka labada kun shan iyo labaatanka waana subaxnimo arbacaa wasaaradda dhallinyarada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa abaalmarino guddoonsiisay dadkii ka qayb qaatay xuska toddobaadka dhallinyarada nuur maxamed ayaa qodobkaasi faahfaahinaya munaasabadda xuska maalinta dhallinyarada adduunka ayaa si weyn looga xusay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle ururada dhallinyarada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay khudbado dhiirigelin ah aragti isdhaafsi iyo abaalmarino la guddoonsiinayey guulaystayaashii tartamada isboortiga ee qeybta ka ahaa toddobaadka dhallinyarada mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo marti sharaf kale oo madasha ka hadlay ayaa ku ammaanay dadaalka ay wasaaradda ay ku taageerayso dhallinyarada gaar ahaan tartamada ciyaaraha ee quruxda badan ee lagu xusay toddobaadka dhallinyarada siday u taabakiinaysa horumarinta dhallinyarada waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno horumarka dhallinyarada maadaama yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan inay dhallinyarada u dhabanuglaadaan wada shaqaynta dowladnimada wanaagga iyo horumarka in dhallinyarada ay noqdaan kuwo ka shaqeeya horumarka in ay noqdaan dhallinyarada kuwo isku xiran saas darteed waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno horumarka iyo wanaagga
horumarka la hiigsanaayo waxqabadkii la qabtay waxaa jooga wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha aniga waxaan rabaa marka hore inaan hambalyo u diro dhammaan dhallinyarada adduunka meel kasta oo ay joogaan dhallinyarada soomaaliyeed iyo weliba dhallinyarada dowladda hirshabeelle oo aan guddoomiyaha u ahay waxaan ugu hambalyaynayaa munaasabadda labaiyo tobanka agoosto maalinta dhallinyarada adduunka dhallinyarada dowladda hirshabeelle oo ku sugan labaatan degma ka badan maanta waxay wajahayaan duruufo kala duwan haba ugu badnaadaan duruufaha amniga oo ay wajahayaan waxaa jira duruufo shaqo la'aan waxaa jira duruufo kale oo aad u badan oo aqoon la'aan ay ka mid tahay caafimaadka oo ku yaroo aana gaarin adeegyada asaasiga oo aysan haysan runtiina aad iyo aad ayaan arrintaas uga murugaysanahay waxaana rajaynayaa mustaqbalka dhow in arrintaas laga gudbo
guud ahaan waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ee caalamka daafaha dunida meel walbay kala joogaan hambalyo sidoo kale waxaan rabaa inaan hambalyo gaara u diro kooxda kubadda cagta s y l ee ku guulaysatay tartankii muddada labaiyo tobanka bigaa loo socday waxaan leeyahay hambalyo guusha haddaas aad gaarteen wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed ceynte ayaa soo xiray munaasabadda isagoo sharaxay guulihii wasaaraddu ay gaartay sanadkan kuna bogaadiyey dhallinyarada hirshabeelle doorkooda dowlad dhiska wasaaraddu todobada bil sideedii bilood ee hadda ugu dambaysay waxay aad u waday mashruuc qurux badan oo la yidhaahdo yuart kaasoo xoojinaya doorka dhallinyarada ee nabadhiska intii aan tababarkaas aan ku jirnay ama mashruuca sideedda bilood aan ku jirnay ilaa kun iyo dhowr boqol oo qof aad taraynin qaadatay wax sahlan maaha marka kun iyo dhowr boqol oo qof ku dhowaad aad tababar qaadatay ka faa'iidaystay qaarkoodna shahaado ay helaan oo kuwii hadda maalinta ugu dambaysa oo kale ujeedka guud ee laga leeyahayna waxaa waaye dhallinyaradu inay maxaa la yidhaahdaa qayb weyn ku lahaadaan nabadhiska waxaan rabnaa inaan soo saarno dhallinyaro caasimadda ah oo nabadoonna ah ayagoo weliba da'dii dhallinyarada ku jiro aynan cero ka soo bixinaan waxaan rabnaa in nabadood hebel la dhahayo rabnaa hadduu allaydmo munaasabadda ayaa ugu dambeyn abaalmarinno iyo shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey guulaystayaasha tartamada ciyaaraha iyo idaacadda isnaay oo shahaado sharaf lagu abaalmariyey hannaanka ay uga qayb qaadatay tebinta ciyaaraha ka socday garoonka shangole ee magaalada jowhar bulshada gobolka shabeellada dhexe ayaa loogu baaqay ka hortagga fatahaadaha webiga shabeelle saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim dakhare ayaa si xoogan uga hadlay arrinta fatahaadaha webiga shabeelle oo dhibaato kala duwan u geysata dadka beeraleyda ah ayaa sheegay in qof kasta oo sababa fatahaadahan uu la mid yahay qof nafgooya islamarkaana sharciga la horgeyn doono wasiir dakhare ayaa muujiyey mas-uuliyadda ka dhalanaysa waxyeelada fatahaadaha ay tahay mid culis waxa uuna carabka ku adkeeyey in tallaabo sharci laga qaadi doono cid kasta oo si ulakac ah sabab ugu noqota sii deynta goobaha fatahaada haddaba waa kan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare oo ka hadlaya arrimaha si arrimo kale caqabadaha ugu badan ee beeralayda hirshabeelle haayo fatahaad waayo runtii dowladda hirshabeelle wasaaraddeeda beeraha ee hirshabeelle waxaan ku dadaalnaa sidii fatahaadahaas loo ciribtiri lahaa fasalkii haddaan ka soo baxnay fatahaadihii jiray gobolkan shabeellaan dhace kun oo loor ayaa saddexda degmo ee webiga maro aan u qaybinay halka kunna ee gobolka hiiraan aan u qaybinay si beelaha jilcan loo dhiibo oo loo saaro oo wax loogu qabto sidoo kale waxaan ka samaynaa arribuulo fara badan runtii dadaalkeennu mar kasta waa joogto balse caqabadda ugu weyn waxay tahay meel iska furanto oo biyuhu ka soo baxaan ma jirto biyuhu waa mid ay dadku fududeeyaan shakhsiyaad ay dayaan runtii arrintaas ayaa caqabad ku ah wax soo saarkii mar kastaba fatahaaddaas ayaa goyso fatahaaduhu qofka biyaha soo deeyo ee dalagyada gooya wuxuu la mid yahay asoo naf gooye waxaan aaminsanahay inuu xeer uu ka yaallo maxkamadaha sharciyadeeda maxaa yeele qofka biyahaas ummadda ku soo deeyo oo dalag ka gooyo oo ay naf ku go'do sharcigu inuu ka qabaan aaminsanahay dil inuu yahay marka waxaan rajaynayaa annagoo kaashanayno garsoorka iyo wasaarad ahaanba inaan xeer ka soo saari doonno si loo ciribtiro fatahaadahaasi dadka fududeen hadalkan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle ayaa kusoo aadaya xili wasaaraddu ay ku howlan tahay xakameynta fatahaadaha ka dhaca hirshabelle oo sababta in gebi ahaanba cagta ay mariyaan dalagyadii u beernaa dadka beeraleyda ah wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa dhagax dhigtay dib udaactir lagu sameynayo lix iskuul agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidahay tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland axmed faarax cali caweys ayaa dhagax dhigay dayactir iyo dhismayaal lagu soo kordhiyey lix iskuul oo ku yaala degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wuxuuna agaasimaha faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu dayactirkan u leeyahay bulshada waxaan dhex joognaa maanta dugsiga hoose dhexe sare ee ganaane waxaan dhagax dhignay maanta iskuullo lagu daraayo fasallo iyo kuwo la dayactirayo oo ku yaalla degmada kismaayo ayna ka mid yihiin dugsiga new wamo wamo stadium exmarino ganaane farjanno intaasoo iskuul ayaa maanta insha allahu aan dhagax dhignay oo isugu jira dayactir iyo dhisme lagu daraayo intaba arrintaas iyada ah waxaa naga caawiyey mashruuca g b e ee gadaasheenna ku xusan waxaana fulinaya oo nala fulinaya wasaaradda kala shaqaynaya hay-adda sef jildareen marka waxaan rajaynaynaa oo loo dhisay iskuulladan iyo fasalladan dheeraadka ah inay ka faa'iidaystaan ardayda soomaaliyeed ee bannaanka joogta ee aan weli waxbarashada gaaray waxbarashadana imaan sidaa awgeed cid kasta oo danaynaysa oo ay ugu horreeyaan waalidku iyo bulshaduba waxaan ku boorinaynaa oo u sheegaynaa inay heli doonaan waxbarasho lacag la'aan ah oo taya leh sidaa awgeed carruurta guryaha joogta oo cid kasta leh oo maaragtay ama curyaan ha noqdo ama miskiin ha noqdo ama mid taajir ha noqdo intaba waxaa laga doonayaa inay yimaadaan iskuullada kuna soo biiraan sanaduseedkan cusub ee waxaa loogu talagalay iskuulladan ardada bannaanka jooga oo fasalada loogu daray ardada bannaanka joogta oo aan waxba baran inay yimaadaan halkaas oo ay ka heli doonaan waxbarasho lacag la'aan ah oo isla markaasna taya leh sababtoo iskuulladii waa la dhisay waa la dayac tiray macallimiintii waa la keenay agabkii looga baahnaa iyo adeegii looga baahnaayo o dhan oo asaasiga ahaa way yaalaan iskuullada sidaa awgeed kuwa kismaayo iyo kuwa jubbaland oo dhan meel kastaa laga dhisayaa laga soo bilaaba doolow ilaa iyo kayumbooni inta u dhaxaysa iskuullo ayaa laga dhisayaa fasallo cusub ayaa iskuullada lagu darayaa kuwa cusubna waa la dhisayaa sidaa awgeed ma la rabo inay iska bannaanaadaan lama rabo inay bahalogaleen noqdaan waxaa loo baahan yahay inay dadgaleen noqdaan oo carruurta oo bannaanka joogta oo waxba baranayn waa ku abaalinaynaa kow iyo laba iyo saddex waalidiintu inay keenaan bulshaduna inay ku baraarugaan carruurta inay wax baraan oo iskuullada keenaan waxbarashadaas waa mid loo saman yahay qof kasta oo reer jubbalandna wuxuu xaq u leeyahay oo heli doonaa waxbarasho taya leh oo loo siman yahay meel kasta uu joogana wuu ku helayaa geed hoostiskii jooga wuu ku helayaa saasaan ballaqaadaynaa annagu haddaana wasaaradda waxbarashada anagoo ku hadlaya afka wasiirka fariintaasna gudbinaya bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer jubbaland waxaan kula dardaarmaynaa oo ku celcelinaynaa oo carabka ku adkaynaya munaasabadda reexdhigga ayaa waxaa ka qayb galay iyadoo siduu agaasimuhu sheegay inay qayb ka yihiin qorshayaasha ay wasaaradda waxbarashada ku horumarinayso waxbarashada jubbaland taas oo fursad u ah carruur badan oo u baahan inay helaan adeeg waxbarasho bilaash ah markaana gobolka hiiraan tababar ku saabsan hogaaminta sare iyo maamulka xarumaha warbaahinta ee gabdhaha ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada baladweyn saare cabdi ayaa soo jeedinaysa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tobabar ku saabsan hogaaminta sare iyo maamulka xarumaha warbaahinta ee gabdhaha kaasi oo soconaya muddo laba maalin ah tobabarka oo ay ka qayb galeen labaatan gabdha ah ayaa waxaa soo qabanqaabisay ururka suxufiyiinta gabdhaha soomaaliyeed cabdifataax xaanshe tolwaaye oo kamid ah macalimiinta bixinaysa tobabarka ayaa ka warbixiyey ahmiyadda tobabarkan u leeyahay gabdhaha waxaan magaalada beledweyne kusoo gabagabeynay tababar socday muddo laba maalmooda kaas oo runtii loo qabanayay warbaahinta gabdhaha ah ee ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dabcan tababarkaasi wuxuu ahaa mid muhiima oo kor loogu qaadayay aqoontooda iyo waxyaabaha ay ka shaqeeyaan oo ah runtii warbaahinta waxyaabaha ku saabsanaayna waxaa ka mid a maantay in ay gabdhuhu awood u yeeshaan in ay baahiyaan dhammaan codadka bulshada qaybihiisa kala duwan oo ay ugu horeeyaan in dadka aan codkooda la maqal maadaama gabdhuhu ay lafdhabar u yihiin bulshada ay baahiyaan codadkooda waxyaabaha muhiimka ahaa oo tababarku ku jiray waxaa ka mid ahaa oo maanta halkan lagu soo gabagabeeyey in warbaahinta loo sinaado oo bulshada noocyadeeda kala duwan ay u sinaadaan oo ay ka maran tahay in la maqlo keliya codadka dad gaara ama qayb gaara bulshada iyadoo inta kalena aan la dhiiri gelinaynin in codkooda la maqlo sinaanta codka bulshada inuu yahay mid muhiima oo maadaama gabdhuhuna lafdhabar u yihiin ay arintaasi xoogga saaraan arrimahaas ayuu ku saabsanaa tababarku sidoo kale waxaan rajaynaynaa in waxyaabihii ay ka faa'iideen halkan dadkii tababartay in ay dib ugu celin doonaan xarumihii warbaahinta ay ka yimaadeen iyagoo runtii kusoo korri doono waxii ay halkan ka barteen kuna dabaqi doono halka haddii ee beedin dhanka kale qaar ka mid ah gabdhaha suxufiyiintaha ee loo qabtay tobabarka ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka faa'iideen bismillaah waa ku faraxsanahay maanta tobabarka maalintiisii labaad inuu noo soo gabagaboowey waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay kaasoo oo ka mid ah sinaanta iyo cadaaladda warbaahinta ku salaysan sidoo kale dumarka iyo raggaba in si wada sinaane shaqada loo wada siiyo dalkeena hadda kama jirto oo eex ayaa jirto laakiin waxaan rajaynaynaa inaan ka wada baxno oo si cadaalad iyo si sinaane shaqada loo wada shaqaalaysiiyo rag iyo dumarba aadaan ugu faraxsanaa waxyaaba badan ayaan ka faa'iida halkan lagu soo koobi karin waxaan jeclaanayaa ama aan jeclaan doonaa inaan sii gudbiyo si aan u gaarsiiyo gabdhaheena soomaaliyeed ee warbaahinta aan iskula jirno waana mahadsantiin radio beerulo maalinta labaadoo noo ahaa uuna noo soo gabagaboobay waa ku faraxsanahay tababarkan gabdhaha basuug gaar u ahaa taas waxay muujinaysaa muhiimadda tababarkan iyo sida uu gabdhaha muhiim ugu yahay iyo baahida loo qabo gabdhaha weriyaasha ah ee magaalada intaasoo dhan uu tababarka muujinaya cilmi badanna waa ka faa'iidnay oo maxaa layidhahdaa waxyaabo badan oo naga maqnaay oo nagu soo kordhiyey marka waa kaga mahad celinaynaa ururkii maxaa layihahdaa soo qabanqaabiyey ee maxaa layihahdaa ka dambeeyey shaqadan ee dhaqaalaha ku bixiyey aad iyo aad waa kaga mahad celinaynaa ee waan jeclaan lahayn marka in dhowr jeer oo kale uu soo noqdo waana mahadsan yihiin waxaa ka mid ahaa qaybgalayaasha tababarka wax badana ka faa'iida tababarkan aadayna u mahadsan yihiin tababarkan oo ay soo qaban qaabisay ururka suxufiyiinta gabdhaha soomaaliyeed ayaa loogu talagalay in sara loogu qaado aqoonta hogaaminta sare iyo maamulka xarumaha warbaahinta ee gabdhaha suxufiyiinta ee ka howlgala magaalada beledweynehe xarunta gobolka hiiraan markaa dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqada waxaa la deeraa wariyee nuur
halkanna kusoo dhawaada xubintaas reefka iyo suuqyada aan ku bilownay maciishada hafka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan dolar bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dolar hafka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban dolar hafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban dolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban dolar koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanaya laba iyo toban kun koombada looska ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun halka kiilada baris cadaha la kala siisanayo shan iyo toban kun haatanna sarifka sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa halka dolar bixinta la kala siisanaya kow iyo soddon halka qabashada la kala siisanayo soddon kun xubintii sarifka iyo suuqyada waa nagaynta markaana cayaaraha daafaca b s g a ashraf ayaa ku adkaystay inuu u qalmo inuu ku guuleysto abaalmarinta banowdaha xakami wuxuu ku andacooday in gudihiisa aan laisku indhitiri karin marka loo eego ciyaartooda wararka lix iyo labaatan jirkan ayaa noqday daafacii ugu horeeyay taariikhda champions leaga ee gool ka dhaliya afar dhamaadka sama finaalka iyo finaalka tartanka hal ololo xakim ayaa ololahaani ku dhamaystay koo iyo toban gool iyo lix iyo toban caawinaad tartamada oo dhan sidoo kale waa rikoor cusub oo yurub ah oo dhanka daafaca isagoo jebiyey rikoorka dan alves halka warkaasaad kala socotaana waraadii haysanaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda tirada dadka tahriibiyaasha ah ee doomaha yaryar ugu gudba kanaalka ingiriiska tan iyo markii xisbiga shaqaalaha ay xilka la wareegeen xagaagii hore ayaa gaartay kontonkon xogta xafiiska arrimaha gudaha waxay muujinaysaa in afartan iyo sagaal kun toddoba boqol toddobiyo sagaashan qof ay safar kusoo galeen ilay axaddii bornosmas oo ka tirsan dowladda u k ayaa sheegtay in tani ay tahay tiro aan la aqbali karin balse waxay tilmaantay in ka mid ah ay ka dhalatay heshiis ay la galeen faransiiska si looga hortago laakiin xisbiga muxaafadka ayaa sheegay in wadarta guud ee soo galootiga ay muujinayso in xisbiga shaqaaluhu ay isdhibeen xuduudahooda tirada ugu dambeysa ayaa imaanaysa iyadoo wasaaradda ay sii wadaan in lala tacaalaan sidii wax looga qaban lahaa kooxaha dadka tahriibiya qodobkaasi dibadda ayaan ugu dambeeyay guud ahaan warkii subaxnimo ee raadi haysanay magaalada jowhar nabadgelyo